Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka duhur idinkugu hayna waxaa ka mid ah dadweynaha tuulada isaaqiya ee galbeedka wajeera oo ka mahad celiyey ceelbiyeed loo qoday kenya kwanza oo ka soo horjeestay in dhexdhexaadiya lagu casuumo wadahadallada mucaaradka iyo dowladda dhexe iyo dad ku dhintay maantay madaafiic ku dhacday magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool kulan wacan duhur wanaagsan marka la dhegeystayaal waa duhurnimo axada taariikhdu waa toban iyo saddexda bisha sideedaad ee agoosta sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada dadweynaha tuulada isaaqiya ah ee galbeedka wajeer ayaa ka mahad celiyey ceelbiyooda loo qoday cabdiraxmaan macaawiya ayaa qodobkani faahfaahinaya hay-adda baytamaal ayaa ceelbiyood u qaday shacabka tuulada isaaqiya dhacda galbeedka ismaamulka wajeer shacabkani oo in muddo ah biyo la-aan halkaasi ku noolayeen ama adeegsanayeen biyaha la iibiyo ee booyadaha ayaa waxay oga mahadiyeen hay-adda baytumaal siday ugu garab istaagtay inay helaan ceelbiyood waxaan mahad u celinaynaa ilaahay baan mahad u celinaynaa marka hore bacda ilaahay waxaan mahad u celinaynaa hay-addan baytumaal ee ceelka noo hagaajisay ayaan mahad u celinaynaa ajir iyo xasanaad allaha ka siiyo waxaa weeye dad islaam ah oo aad noo garab qabto weeye biyo aad baan ugu baahneen dad iyo duunyaba dhibaato fara badan baa loo qabay marka waxaa weeye mahad baan u celinaynaa bacda intaas hay-addaas khayr allaha siiyo jasaaka allahu khayr hadda waxaa weeye maanta waxaa lagu wareejiyey ceelkii maaragtay countiga countigana waxaan ka codsanaynaa dhibaatada lagu jiro waad aragtaan magaalada iyo mishintana isuma dhowa dadkana waxa weye dhibaato fara badan me qofka marka carruur yaryar baa joogta iskuulka xataa waxa weye uma dhowo biya waxaan codsanaynaa in si degdeg a biyo naloo gaarsiiyo mahaddaan ilaahay askeenay ilaahan ku mahadinaynaa baytamaal aan ku mahadinaynaa afar iyo toban sanan meesha oon u fadhinay ergayna ilaalayna meeshan ay ku dhumeen kayaan indho weyn waa u lahayd danka ma lahayn haddana waxaan ka codsanaynaa anay noo degdeg hay-addan hadday naga baxdaan u mahadsan celinayna hadday naga baxda anay cidda meeshaan buurada waa u jiideen dhirirkeeda anay dadweynaha kenya oo weliba allalah wata ay wax nooga qabato oo ku noolaana
magaaladan waxaa soo maray wax aan horey loo arkin oo gobolkan kursigan wajaar westi dadka degan meel magaaladan ka dhib badnayd oo ka baahi biyo badneed baahida xaggeeda biyaha ka badneed ma jirto waxay u boqoolayeen ilaa konton kilomitr ilaa iyo toddobaatan kilomitr ilaa soddon kilomitr bay u boqolayeen ayagoo ay ummad yacni oo maata ah ay magaalada ka buuxaan waxaa arrintii xil iska saaray ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo hay-addan sadaqada u taagan ee baytulmaal waxaa kale oo aan ka codsanaynaa county government oo lagu wareejinaya hadda in ay dadkayaga ay ka beddesho soolarkan oo ay u beddesho injin markii intaas samayso magaalada waxaa ka jira dadkii waa maato biyaha dhulkan waa ka dheeryahay in ay ay ekstatin u bixiso ama ay u fidiso tubooyin oy magaalada tubooyin u geyso sarkaalad u hadashay hay-adda baytumaal ayaa sheegtay inay mashaariiciyooyin kala duwan ay ka fulin doonaan carabiya iyo guud ahaan ismaamulka wajeer horena ay oga fulisay hay-adda baytumaal mashaariic kala duwan ismaamulka wajeer
elaborate right now, but inshallah we do have more projects for Isaqiya. Uh, thank you very much, uh, Beitumal.
sidoo kale dowladda countiga wajeer gaar ahaan wasaaradda biyaha ayaa waxa ay ballanqaaday in ay biyogelin u samayn doonto magaaladaasi baytulmaal ceelkaana wax ay dad ku sadaqeeyeen waaye oo loogu tiragelay dadkii halkan degan inay helaan marka shaqadii u badneed waa noola sameeyey waxyarun baa noo hare waa halkaanoo biyaha ka qaadin oo magaalada geyna iyo dararkan wax ku darno hal iyo laba waxay ahaadaan say lacagta nooga gaarta iyo injin oon keenna hay-ado badan waan la shaqaynaa oo injimiyo waxna siiyaan ama countiga aan ka keenna insha allah taas sidooga dhaqsiyaha badan ayaan samayn doonaa insha allah sanadkan dhexdiisa si kastaba ha noqotee hay-adda baytumaal ayaa mashaariicooyin kala duwan oo dhanka horumarka ah ka fulisa ismaamulka wajeer iyadoo tuuladan oo afar iyo toban sano biila-aan aheedna hadda u hirgelisay ceelbiyood cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer madaxda siyaasadeed ee isbahaysiga talada waddanka haya ee kenya kwanza ayaa bogaadiyey wadahadallada u bilowday mucaaradka iyo dowladda dhexe madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashagwa iyo hogaamiyaha aqlabiyadda golaha qaran ee xeerdejinta ahna xildhibaanka deegaanka kikuyu ee ismaamulka kiambu kimani injugwa ayaa sheegeen in wadahadallada ay ka qayb noqon doonaan awood qaybsiga iyo isgacanqaad la xiriira heshiis siyaasadeed
mambo ya handshake nusu mkate, hiyo ni mambo ambayo hawezekani. Hiyo ni ndoto ya mchana, it's not possible, sababu hawa watu wamezoea vibaya kutoa fujo, wanaitwa naambiwa ketini, sasa wacha tuongee.
Hakuna nusu mkate, hakuna handshake na hakuna kugawa serikali. Ama nyinyi mulitaka tugawe? Mulitaka handshake? Mulitaka nusu mkate?
madaxa wasiirada dalka musaliya madhavadhi ayaa dhankiisa kasoo horjeestay in wadahadallada labada dhinac lagu casuumo dhexdhexaadiye
Hii porojo ya kujaribu kusema kwamba this is a failed state, you want an international mediator. Hapana, Kenya does not require an international mediator.
wajeer haddii aan mar kale dib ugu noqono bulshada ayaa waxaa laga codsanayaa inay ka qayb qaataan dayactirka masjid ku yaala ismaamulkaasi wajeer cabdiraxmaan maacabi ayaa mar kale faahfaahinaya masjidkani aada u jeedaan oo ay jamaacadda ku tukanayso cariirigu ku yahay waxa uu ku yaallaa xaafadda waagberi ee magaalada wajeer waxaa ku dukadaan jamaacadda xaafadda waagberi iyo sidoo kale ardayda wax ka barata sacaada integrated academy ama markaska sacaada oo ah goob islaami ah madraso dugsi qur-aan iyo sidoo kale iskuul isugu jiro dhowr iyo toban sano ka hor ayaa waxaa masjidkani dhisay mid ka mid ah hay-adaha gargaarka fidiyo maadaama goobtani oo ay ku taallo madraso iyo sidoo kale dugsi qur-aan iyo iskuul oo ay wax ka bartaan caruur agoomo iyo rajooyin iyo sidoo kale kuwa ka soo jeeda qoysas danyaro ah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله hadda kuma filno jameecadda masjidkaasi kusoo dukato iyo sidoo kale ardayda goobtani wax ka bartaan intaa waxaa usii dheer roobka xilliga uu imaado ma reebo waxaa soo dhacday safiitadii kor ku xirneed ama silinkii oo kor ku dhegnaa waxaa sidoo kale masjidkani uu u baahan yahay gogol ku filan maadaama gogosha dhowr iyo toban sano taalay ay xilligan dhammaatay sidoo kale masjidkani ma laha kutubo oo ay akhristaan jamaacadda kusoo dukataa waxaa ummadda islaamka ee khayrka jecel loogu baaqayaa inay ka soo qayb qaateen sidii masaajidkani loogu heli lahaa barandho ay dadka ku dukadaan si waasic loo helo kutubada qur-aanka kariimka ama musxafka oo ay akhrisan lahaayeen jamaacadda halkani kusoo dukataan iyo sidoo kale in roobka soo daadinayo looga helo xaal ama jiingada kor saaran la beddelo misnaba qaab kale loo dhiso walaalaha muslimiinta ah waxaan u sheegaynaa codsi aan u codsanaynaa masjidkan oo ku dhex yaala maxadu sacaada al-islaamiyi ooy dhistay hay-atul iqaata hay-ad liilo macluumka ah oo wajeer masaajidda ka dhista sheekh cabdullaahi marxuumka allah u naxariista janno allah ka siiya aada dhisay sheekh cabdullaahi garweyne loo yaqaana muddo laga joogo aada joogo cimrigiisana lix iyo toban sano masjid aada duqoobay yaan u codsanaynaa tarmiim aamir ribeeya silinkiisa koro waa fufuqi waa dhammaaday in loo cusbaynaad u baahan yahay mabaatiga korono camalaas ku duqoobi roobkaas soo daaday meelo in laga bedelo u baahan yaa jirta masaajidkana korray hoos meelo aada nabro ku leeyahay oos ka rabaa tarmiim oo tarbiyo ka rabaa in laga hagaajiya oo raagi la mariya waxaa kaloo ugu sii daran gogolaanna waa yahay gogolna waa u baahan yahay gogolna ma haysta waa u baahan yahay kutubo musxafa oo lagu dhex akriyana waa u baahan yahay masaajidda ninkii dhisa fadligoodana nin looga sheekaynaa ma laha cusmaan bin cafaan allah ka raali noqday waa kii dhahay rasuulku waxaa siray sala allahu calayhi wasalam man banaa masjidan lilaahi tacaala yabtagii bihi wajha allah bana allahu lahu beytan fi ljanna nabiga saa dhahay sala allahu calayhi wasalam qofka dhisa masjid dhisa ilaahay daraaddiis u dhisa markaad dhisaa masjidkana niyadiisa ay tahay kaal ilaahay abaalgud fi dunyaa waalaakhira io janno kaal ugu hel qaba ilaahay ha u dhisa aqal oo guri janno janno dhexdeed ugu dhisa oo rasuulkiina calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaalow dadka muslimiinta waxaan gaarsiinaynaa masjidkan in aad soo caawisiin silinkan korse loogu dhisi lahay loo hela gogashi loo hela habeeyadiisa loo hela kirmaaminkiisa loo hela xataa waa yarya oo waxaad u baahan yahay barandho in lagu daro oo lagu siyaadiyey haddaan qiyaasnay inta io lama iirisa kare waxay noqonayeen laba milyan iyo shan boqol oo kun yaana ka dhignay codtigaasaan muslimiinta meel ha joogaanba kenya ha joogeena dibidda ha jireena soomaaliya ha joogeena etoobiya ha joogeena madax ha noqdeena shicibba ha noqdeena dacjaraali ha noqdeena geel ha raaceena rag ha noqdeena bilcaan ha noqdeena codsigaan usoo joodinaynaa maxaa yeele waa arrin oo adduunka wixii lagu noolaay oo adduun iyo aakharaba kaaga horey la qaban laho ilaahay kaaga raalli noqon lahay waa intaasaan idiin soo joodinaynaa wabillahi towfiiq wasala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaabihi ajmaciin
si aad qayrkani si aad qayrkani uga qayb qaadatid haddaba dhegeysta la xiriir nambarka ah eber toddobo labo labo labo shan labo toddobo afar labo aan mar kale dib ugu celiyo waa eber toddobo labo labo labo shan labo toddobo afar labo haddaa si kale u dhigo waa zero seven two two two five two seven four two oo uu leeyahay maxamuud cabdi shiiq oo ma ah maamulka masjidkaasi ismaamulka mombasa ayaa waxaa laga xusay maalinka caalamiga ah ee dhalinyarada maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkani dhammaystiray watu wanapanda ni matatu zao peke yao tu peke yake xuska maalinta caalamiga ee dhallinyarada adduunka oo lagu qabtay fagaaraha tresha square ee magaaladeena mombasa ayaa waxaa kasoo qeyb galay kumanaan dhallinyaraha oo kasoo kala jeeday lixda deegaan xildhibaana ee ismaamul goboleedka mombasa barasaabka ismaamul goboleedka mombasa mudane cabdisamed shariif naasir ayaa soo qabanqaabiyey munaasabadan oo noqonaysa tii ugu horreysay tan iyo markii uu xafiiska uu la wareegay sanadkii hore dabayaaqadiisii xildhibaano kasoo kala jeeday golaha deegaanka ee ismaamul goboleedka mombasa iyo weliba sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka qaranka ayaa munaasabadan goob joog ka ahaa
Your Excellency, me and you we look for a job. Tuliendea wananchi tukawaomba kura, hawakutuliza experience ama kutuliza experience eh? ama kutuliza experience. Your Excellency, vijana tuwakuze, let them get experience on the job, si ndio vijana? Your Excellency, the governor, and I'm talking to you today. Uh, vijana kwenye Public uh, Procurement and Disposal Act inasema 30% of the procurement iende vijana lakini as we speak that's not the case. Sivyo vijana, ama mnapata procurement, mnapata matenda ya county.
Hapa sahii tuna raha, tukimaliza mkutano fikra zinaanza. Maisha yamekuwa magumu, bichi kavu jamaa, bichi kavu.
Hapa Mombasa, hapa Mombasa tumeona kwamba Mombasa yangu imeleta faida, miji yetu imekuwa msafi na ni kila sehemu. Kwa hivyo tunasema wale ambao kwa kazini tuongeze bidii kwa sababu inta badan kasoo qaybgalayaasha kulankan ayaa waxay carabka ay ku adkeeyeen kaalinta dhallinyarada dalka guud ahaan iyo gaar ahaana deegaankan ay kasoo jeedaan ee mombasa Sisi kama vijana tuna fursa kubwa ya kulinda mji wetu, sifa ya gavana iongezeke. Sisi kama vijana tuna fursa kubwa ya kusimamia mji wetu, watalii wawepo. Tuna fursa kubwa kuweka usalama, kampuni ziweze kuongezeka, tusitegemee kaunti ya jina peke yake.
waziri mwingine boqolkiiba konton iyo kow dhalinyarada ismaamul goboleedka mombasa ayaa waxaa lagu sheegay halkan inay shaqa la-aan ay inta badan yihiin taas oo horseed u noqota falalka dhinaca nabadgelyada iyo isticmaalka muqaadaraadka wasiirka dhallinyarada ismaamul goboleedka mombasa mudane kenneth ambani oo halkani ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in wasaaradiisu ay qorshaysay sidii loo horumarin lahaa dhallinyarada iyo weliba waxyaabaha isada gaarka ay ugu baahan yihiin na yale maguvuguvu ili kwamba yasiwadhuru mabinti zetu, wanataka waingie viwanjani.
cabdisame sharif naasir barasaabka ismaamul goboleedka mombasa ayaa markii la doortay waxa uu magaalada mombasa uu ka hirgeliyey mashruuca mombasa yangu oo ah mashruuc shaqaalaysiinta dhallinyarada si ku meel gaara taas oo ay ka faa'iidaysteen dhalinyar aada u fara badan wuxuuna uu sheegay mashruucaas uu yahay mid midho dhala sina socon doona Hawa waungwana tunataka kufanya mpango ya kuweza kuweka app ile app ambao tutaweza kuifanya wale vijana ambao wameweza kusomea jambo lolote tuweze kuwa connect na wale ambao wanaweza kuajiri na hii app will be ring fenced kuweza kukata watu wa mombasa peke yake
fatma baarayaan agaasimaha sanduuqa horumarinta dhalinyarada ee youth fund oo kasoo jeeda ismaamul goboleedka mombasa ayaa waxa ay sheegtay in marka la eego dhalinyarada kasoo jeeda mombasa aysan ka faa'iidaysan lacagaha dowladdu ay ugu talagashay inay dhalinyarada ay ka faa'iidaystaan si ay markaasi ganacsigooda iyo horumarkooda ay uga shaqeeyaan Vijana wenzangu, ningependa kuwatambulisha kwamba kuna opportunities nyingi katika youth fund kwa wale wamejigawanya katika makundi, kwa maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaalada mombasa qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doorta galbeedka dalka ayaa soo jeediyey in guddoomiyaha golaha qaran ee xeerdejinta moses wataangula uu noqdo afhayeenka qowmiyadda luhiya ama shaqsiga matalaya ee lagu soo hagaya fulitaanka danaha dadka gobolkaasi dega na wote wale ambao labda wako kando, mkiona mmoja ako kando haonekanangi kwa hii hii caucus because iko TV na tukienda tunaonyeshwa kwamba leo tulikuwa mahali fulani.
kikiumana ni huyu ndi anafaa hakikishe vitu zinatembea kwa hivyo musione hivi hivi western na kwanza tufikirie maendeleo tujiulize hao watoto tunapeleka wapi kama tunaendelea tu kusomesha utapeleka wapi kama huna hii serikali sisi tuko ndani ya odm lakini tunasema tunalipa kodi kwa hivyo lazima ufanye na serikali Our unity matters. Na mimi kama spika wa bunge, na mimi sijaangukia tu kuwa spika wa bunge, nimekuwa kwa bunge tangu 1993.
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
waxaa markaasi faahfaahiina laga helayaa ama wararka laga helayay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa sheegaya in saakay halkaasi ay ka dhaceen tiro madaafiic ah oo ay ku garaaceen ciidanka somalilan ee ku sugan buuraha ku yaala bariga magaaladaasi madaafiicda qaarkood ayaa ku dhacay guryo ku yaala gudaha laascaanood islamarkaana waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo mid hantiyadeed sida ay soo wariyeen qaar ka mid a dadka ku sugan magaaladaasi ugu yaraan afar qof oo shacab ah oo uu ku jiray amiir jaamac maxamed mire oo ka mid ahaa waxgaradka laasacaanood ayaa noqday dadkii saakay ku dhintay madaafiicda ay soo tuureen ciidamada somalilan allaha u naxariistee marxuun amiir amiir jaamac maxamed mire ayaa waxa uu ka mid ahaa waxgaradkii ugu saameynta badnaa ee deegaanada s c duqeynta ayaa waxaa sidoo kale ee dabcan ay geysatay burbur xoogan oo gaaray dhismayaasha maalmihii lasoo dhaafay ciidanka somalilan iyo kuwa maamulka cusub ee khaatuma ayaa dhaqdhaaqay ciidanka waday bariga magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool halkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay isku horfadhiyeen dhinacyada halkaasi maantay dabcan erahde magaalada maantay lagu garaacay madaafiicda ee galaafatay dad noloshooda dhankiisa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ku baaqay in sharciga la horkeenay jabhadda buurta gacan libaax oo jimcihii weerar jidgooye ah ku dilay sagaal askari islamarkaana dhaawacay toban iyo toddobo kale sida uu booliisku sheegay madaxweynaha oo ka qayb galay aas hargeysa loogu sameeyey askartii weerarkaasi ku dhimatay ayaa sheegay in loo baahan yahay in sharciga la horkeenay cid kastoo kula- ku lug lahayd weerarkaasi madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in loo baahan yahay in loo midoobo difaaca somalilan islamarkaana wuxuu xusay in wax walbo lagu gaari karayo wadatashi wax wada lahaansho iyo israxgal tala laysla ogol yahay in lagu lagu markaasi galo doorashooyinka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay in laasacaanood xabadda laga bilaabay markii la furay ururada iminkana koox kale ay xabad bilowday markii wakhtigii doorashooyinka lagu dhawaaqay waxauna sheegay in loo baahan yahay in la baaro xiriirka ka dhexeeya dhacdooyinkan kadib markii uu weerarka askarta lagu laayay dhacay jimcihii xukuumadda somalilan ayaa amar ku bixisay in tallaabo laga qaado dableyda de- buurta degan laakiin odayaal siyaasiyiin iyo waxgarad kale oo waanwaan nabadeed xalka ku raadinaya ayaa codsaday in amarkaasi dib loo dhigo oo aanan lagu tallaabo qaadin wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalk ee soomaaliya sheekh mukhtaar roobow oo ka hadlaya dhagaxdhigga dhismaha wasaaraddaasi oo ka koobnaan doonta shan dabaq ayaa sheegay in lagu dhisi doono dhaqaale ka yimi dhaqaale aanan ka iman ee bannaanka dalka waxaa uu wasiirku sheegay in haatan akoonka wasaaradda diinta iyo awqaafta ay ku jirta in ka badan hal milyan oo dollar oo lagu dhisayay wasaaraddaasi waxa uu carabka ku adkeeyey in wasaaradda dhismaheeda aanan loo soo tuugsan doonin lacag
waxaa noo noogu jiray qorshahayaga koowaad wasaaradda inaan dhisno oo dhismo u madax bannaan ay hesho saad og tahay mudane ra-iisul wasaare xigeen wasaaraddan waxay ku dhex jiri jirtay inta badan wasaaradda cadaaladda ilaa dowladdii siyaad barre laba wasaaradood isku dhex jira oo hal wasaarad iskuhab ay ahaayeen Eh, xilliyadii dambe marna waa la kala saari jiray marna waa la isku dari jiray hadda tookadan waxaan ku soo aaday iyadoo la kala saaray baan anigu ku soo aaday haddii loo baahdo mar dambe wasaaraddan iyo wasaaraddan in la isku darana xayndaabkaaskay iskula jiri doonaan maanta waxaan joognaa wasaaraddanu waxoogaa ujuuraa ayaa soo geli jiray wixii soo geli jiray baan intaan kala beeqaansannay ayaa waxaan go'aansannay iyadoon dowladdana lagu laaban dowlado kalena l- la soo bariyin meelo kale la warwareegin wasaaradda inay iyadaba isku filnaato oo ummaddeedan ay kaalmaysato oo iyadu isdhisto ayaan go'aansan maanta waxaan haynaa akoonka ugu jirto wasaaradeenna hal milyan boqol iyo konton kun oo doolar oo aan meel kale laga keenin lagu bilaabaya hadda lagu dhagax dhigaya waxaan rajaynaynaa laba sax aad uga yar in aan aragno wasaaratul awqaaf wa shu'uunu diiniya soomaaliya oo shan dabaqa oo aad u qurxoon oo la soo gebagabeeyey inaad furi doontaan mar aan dheerayn biidni illaahi tacaala taas waxaa ku dhex jira mashruucan dhismaha wasaaradda maktabad weyn oo maktabad qarana oo wasaaradda la socon doonto dowlado walaalaheenna oo asxaaba ayaa saddex kunteenar oo maraajica noo ballanqaadeen hal kunteenar waa noo yaalaho waana soo gaaray inta kalena wayna soo gaari doontaa maktabaddaasoo aan rabna iyadana maktabad weyn oo dhammaan culammada soomaaliyeed iyo cilmi baariyaasha ay ka faa'iidaysan doonaan ee waxaan iyadana oo maalmo dhow la arki doonaa insha allahu tacaala furidda macahadka isbahaysiga islaamka oo isagana hadda khubarada wasaaradda ay u dirtay ay gacanta ku hayaan oo insha allahu isagana mar dhow in la furo iyadana ummaddeen iyo da'yarteenna inay ka faa'iidaystaan aan rajaynayno maanta waxaa sharaf inoo ah oo runtii ummaddan meesha taagan oo dhan sharaf u ah soomaalida oo dhan sharaf u ah in aad noo dhagax dhigto wasaaraddii awqaafta iyo arrimaha diinta aad baan ugu faraxsannahay kelimadayda ugu dambaysa waxay tahay maadaama dhisme iyo wax la sheegay warku soomaalidan uu aad u badan yahay dhismahanu eh, wuxuu noqon doonaa mid mara qaanuunka dowladdeenna mara oo shirkadaha daneeya dhismaha dhammaan u wada furan oo aad wada arki doontaan oo ay ka qaybgelayaan oo lagu tartamayo cidduu ilaahay u qaybana oo loo garto ammaanadeeda iyo akhlaaqdeeda iyo iyo awooddeeda la garto ayaa qaadan doonto oo dhisi doonto madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni oo safar shaqo ku joogo degmada qardho gobolka karkaar ee puntland ayaa kormeeray xarunta la dagaalanka ayaxa ee soomaaliya qeybta xoolaha ee qardho iyo xarunta gobolka karkaar madaxweynaha ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta xarumihii uu booqday wuxuuna ka dhageystay warbixin ku saabsan sida shaqada u socota shaqooyinka qabsoome iyo kuwa qorshaysan isagoo ku adkeeyey madaxda xarumahaasi in la dardargeliyo adeega dowladnimo ee loo hayo bulshada madaxweyne deni ayaa sidoo kaha- ka- sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka puntland wuxuuna soo jeediyey in musharaxiinta aynan ka baqin doorashada madaxweynaha puntland ayaa soo jeediyey in la aamino codka shacabka sidoo kalena lagu tartamo waxa uu ku baaqay in la iska daayo kooxaysi isagoona ballanqaaday doorasho hufan oo uu ku kalsoon yahay in shacabku ay dib u dooran karaan haddii ay diidaan loo wareejinaya maamulka waxaan rabnaa in ururada iyo hadda noqday xisbiyada inay u diyaargaroobaan doorashada oo doorashadan laga baqaayo in la iska daayo haddii shalay saddex ahaayeen oo maanta siddeed iyo sagaal noqdeen oo shalayba markaan golayaasha deegaanka u tartamaynay soo ma ahayn moyay ka duwanaayeen mideeya halka farriin baan uga dirayaa annagoo sagaal ku tartamaynaa golihii deegaanka nagaga guulaysateen waxna kama qabno tan soo socotana fursaddiinaa leedahay wax laga baqaa meeshaan ma jiraan annagu waxaan ka shaqaynayno ma aha inaan kuraasta sii fadhino waxaan ka shaqaynaynaa waxa weeye nidaamka dowladnimo inuu isbedelo hadafkeenna waa kaas dadkeennaan ugu danaynaynaa ee annagu ku danaysan mayno maxaa yeele cimrigeennaaba iska kooban laakiin waxaan rabnaa mustaqbalka dalkeennu inuu noqdo mustaqbal qurxoon oo sarfan oo hufan oo la wada hadli karo shalay lama wada hadli karin maanta in la wada hadlaan rabnaa xisbiye mucaarada inay jiraan baan u baahannahay waxaan u baahannahay in si saxa dowladnimada aan u dhisano nin kasta oo shaki ka qabo waxaan halka uga baaqayaa shakiga ka bax waxaan ballan ilaahayga ah inaan hab furan oo daah furan oo oo cid walba arki karta oo hufan inaan ka shaqayno mana aha waxaan hadda sheeganayne golayaashii deegaanka saan uga shaqaynaad markhaanti ka tihi dowladdan hadafkeedu ma aha hadda joogta inay soo noqoto iyadoo rabta inay dadkeeda u shaqayso laakiin hadafka weyn wax weeye in nidaamka dimuqraadiyadda uu taabagalo kaasaa asala haddaan nidaamka u hirgaloonna doorataanna waa inii shaqaynayn horaan u yah haddaad qawateen waxqabadkeennana diyaar baan u noqon waa ku qancayna codkiina qof kasta oo siyaasadda danaynaya waxaa la rabaa codka da- shacabkiisa iyo dadkiisa inuu aamino shaqada aad qabanaysa waa shaqo bulshadu leedahay waxaad u baahan tahay in lagu yidhaahdo noo qabo authority baa u baahan tahay markaasaa wax qaban kartaa inta koox yar ku leedahay annagaa ku keensannay waxbaba qaban kartid magaalo kasta aan tago koox yar baa ii dudsan oo tiraada annagaa waaga ku middii hore waa dhammaatay waxay ahayd midda soo socota shacabkaa raba ama inay doortaan ama i diidaan koox dambe waktigeeda maba rabay maba laga shaqayn karo runtii abaalkaas laysu sheeganayo dadka looguma shaqayn karo war hadda haddaa ay- aad sal- sale maxaad ii dhisaysay inaan dadka u shaqeeyo ma ahayd mise inaan adigu u shaqeeyo waa su-aal in la isweydiiyo u baahan hadday ulajeedadu ahayd inaan dadka u shaqeeyo ila xisaabtan war dadkii ma shaqaynay dowladdaan wax ma qabato inaan wax qabanay waxaan ka garanayaa muuqaalka qarasiyay og yihiin maalintii hore aad haydeen shirkii hore isaatii kiibaaba xataa qurux badnaaday wax kale iska daay marka dowladda tan siyaasado ay rabtay inay dadka ku horumarisay ka shaqaysaa mooyaane dad gaara inay wax u qabato qorshaheenna maba ahaba waxaa laga yaabaa markaan tartamaynay inaan isfahmi weynay annagu maba rabinba inaan koox wax u qabannaba waxaan rabnay inaan bulshada wax u qabanno haddana tii baan u soconnaa saaxiibadayda weli taagan koox kooxaysiga bannaanka ha u soo baxaan oo ummadda ha la tartamaan oo cod ha weydiistaan oo waxa ay qabanayaan marka dambe waa la xisaabtami doonaa baarlamaan keliya maaha shacab baa xisaabtamaya shacab baa xisaabtamaya codkiinna maanta ku cilbax dadka aad dooranaysaan la xisaabtama
markan maxmed axmed aan ka codsayno soo kaba qodobada dibadda
mahadsanid xamdi tirada dhimashada dabka ka kacay keymaha maahihu ee gobolka hawaayi ee dalka maraykanka ayaa gaartay siddeetan iyo sagaal qof taasoo ka dhigaysa tii ugu dhimashada badneed ee muddo sannad ah ee lasoo dhaafay ee waddankaasi soo marta dhimashada ayaa sii kordhi karta iyadoo dabka uu si xowli ah usii faafayo waxaa keymaha laga raadinayaa meydad dheeraad ah taasoo dhimashada sii kordhin karta dhismooyin badan ayuu burburiyey dabka halka gawaari dhowrna ay saameyn ku yeelatay dabkaasi gudoomiyaha gobolka wahaayi ee dalka maraykanka john green oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka digay in tiradada dhimashada ay sii kordhi doonto iyadoo meydad hor leh la helayo dhul badan ayaa baaxaddiisu weynaa- ay weyn tahay ayuu dabka baabi'iyey ugu dambeyntii dowladda shiinaha ayaa ballanqaaday inuu qaadayso tallaabooyin adag si loo ilaaliyo madaxbanaanideeda kadib markii madaxweyne ku-xigeenka eh, dowladda ka sheegtay inay ka madax bannaanta shiinaha waa taiwan william lai uu booqasho gaaban ku tegay dalka maraykanka maanta ayuu lii waay la maraykanka gaaray xilli uu kusii jeedo waddanka barguay lii oo musharax ugu cadcad inuu noqdo madaxweynaha xige ee taiwan ee doorashada soo socota ee sanadka oo bisha koowaad ee sanadka soo socda ayaa kusii jeeda baraguay si uu ugu qayb galaa caleemisaarka madaxweynaha la doortay ee dalkaasi ninka lagu magacaabo santiago pena shiinaha ayaa ku andacoonaya in taiwan ee si dimuqraadi ah u maamusho ayna u tahay dhul gaar ah shiinaha ayaa marar badan cambaareeyey safarka ay mas-uuliyiinta taiwan ku tagaan dalka maraykanka akhbaaraadka caalamka naga inta aan dib idinkugu celiyo xamdi maxamed axmed khaliif oo u mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona
coronavirus kuma dhaco oo keliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah soomaaliya ay joojiye fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaaye fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari